marka u horeys waxaa wasiirka amnigana siiyey amniga guud ahaaneed ee waddanka iyo magaalada muqdisho waxaa lanoo sheegay inay tababaro cusub socdaan oo lagu tababarayo booliiska soomaaliyeed si nambarada booliiska soomaaliyeed loo kordhiyo wasiirada waxay aad uga doodeen xaaladaha ka soo yeeray maalmahan suuqa bakaaraha oo wasiirka naga xaqiijiyey in ay dowladda iyo ciidanka booliiska ay aad uga hoolan yihiin arrintaasna meel la soo dhigay laakiin aysan ahayn mid laga seexan karo oo u baahan dhammaan wasiirada golaha ku jira iyo bulshaweynta magaalada muqdisho inay ka qayb qaataan amniga guud ahaaneed kadib waxaa laga hadlay wasiir khadiija aya waxay noo soo jeedisay isu diyaarinta xuska maalinta oktoobar oo ku saabsan maalintii calanka soomaaliyeed la iclaamiyey waa ogtihiin calanka soomaaliyeed maxamed cawaale allah u naxariistee macallin ayaa desaynka sameeyey arrintaasna waxay u baahan tahay oo berito ku aadan in galabta iyo beritaba laga howlgalo si calankaas munaasabadiisii ay ku madneed loo siin lahaa kadib waxaa aad wakhti badan loogu qaatay in lastusiyo dhacdadii xumeed ay masiibada aheyd ee dhacday afar iyo tobankii oktoobar labada kun iyo toddobiyo tobankii ee ka dhacday isgoyska zobe ay ku xasuuqmeen dad fara badan oo muwaadiniina oon waxba galabsanin ay nimanka al-shabaab u geysteen qaraxii ayaa laga hadlay iyo sidii loo xusi lahaa dadkii dhinta keliya maahee dadkii dadkaas ka soo haray iyo dadkii dhibaatoobay ku naafoowey oo ayagana si wax loogu qaban lahaa si dib ukabasho ay ugu soo samayn lahaayeen qiimaynta dhibanayaasha muwaadiniinta ah in la qiimeeyo dowladdana ay kaalinkeeda ka qaado waxaa kaloo la xusay dadkii faraha badnaa oo soomaalida ahaayo u gurmaday oo ilaa iyo afar milyan iyo bar iska soo aruuriyey oo meel walba ka timid tanzania ilaa iyo south africa iyo norway laga soo gaaray waxaa kaloo la xusay dhammaan dowladda iyo qeybaheeda kala duwan culamaaodiinka dhallinyarada gobolka banaadir iyo haweenka qaybta ay ka qaateen ayagana waa la xusay in la sameeyey waxaa ladahay guurtada afariy tobnaad afariy toban oktoobar loogu yeeray oo madaxweynaha iclaamiyey sida loo xoojin lahaa ayaa laga hadlay waxaa kaloo dibeeda geliyey in maalintaas laga dhigo maalin qarameed oo lagu xuso inta soomaaliyeed oo masaakiinah ee qaraxyada kala duwan ku dhimatay kanzooba keliya maaha maahane inta kaleoo qaraxyada soomaalida ay ku idlaatay doodaasna waa dood furan oo u baahan in ay golaha ay kasii munaaqashoodaan iyo waxaa kaloo la isweydiiyey dambiilayaasha falkaas galay maxaa laga qaban karaa marka waa dood furan oon aan gunaanad lahayn laakiin waa dood ay wasiirada maanta ay soo bandhigeen isu diyaarinta iyoiyo qorsho howleedka isxilqaan oo madaxweynaha cayamay waxaa ogtihiin in maktabadda iyo madxafka iyo tiyaatarka soomaaliyeed iyo istaadii muqdishooba ay aan madaxweynaha iclaamiyey inaan gacanteenna ku dhisanno si aan uga maaranno in mar walba aan u baahannahay kaalmo dibadeed waana wax dhici jirayoo dowladdan dowladihii naga horreeyey soomaaliya ay soo qabteen iskaa wax u qabsayaa waa la dhihi jiray hadday marka bulshada soomaaliyeed qeybaheeda kala duwan ganacsatada soomaaliyeed dhallinyarada soomaaliyeed haweenka soomaaliyeed iyo shaqaalaha rayidka dowladdaba ay iska wada qayb galaan waxaa xaqiiq ah in ay aan dhisan karno meelaha muhiimadda inoo ah annaga ka dowlad ahaan marka jadwalkii ayaa noo soo bandhigay lacag ilaa iyo laba milyanoo dollar ayaa hadda ilaa hadda diyaar u ah waxaana loo sheegay inay ganacsada soomaaliyeed ka qayb qaadanayaan ayna soo gudbiyeen aan dowladdan ay u gudbisay waxyaalaha aan u baahannahay ay shamiindada iyo ay ka mid tahay ay ganacsatadana ku hoolan yihiin nin kastaba inuu qaybtiisa ka qaato waxaan rajaynaynaa sabtidan hadda soo socota hadduu ilaah raalli ka yahay saddex iyo tobanka oktoobar inuu madaxweynaha dhagax dhigi doono madxafka soomaaliyeed meesha ugu horraysay kadibna annaga aan jadwalayntii sida shaqaalaha rayidka ah bulshada arrimaha bulshada oo kala duwan ay uga qayb qaadan lahaayeen jadwalka si fiican shirka si fiican ayuu noogu dhacay